السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال المؤلف رحمه الله تعالى ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام وعن الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ودين الله إلهي دين ديسو fi lardi dhulka dhexdiisa iyo wasamaa'i samada dhexdeeda waaxidun mid keliya weeye wahuwa diinta dhulka iyo samadaba diinta waayna diinu lislaami islaamnimada diinteeda weeye qaala lahu tacaala ilaahay wuxu uhi ina diina diin alle raalli ka yahay oo xaqii cinda allahi ilaah agdiisa alislaamu islaamnimada weeye waqaala tacaala ilaahay waxaa kalu uhi waradiitu lakum lislaama diina islaamnimadii waxaan idinka raali noqday diin ahaan wahuwa diinta islaamkuna bayna alghuluwi xadgudub iyo wataksiiri ka gaabin ayuu udhaxeeyaa wa bayna tashbiihi shabihid ilaahay khalqigiisa lagu shabahayo wa tactiili isaga oo laga catilo oo laga mancayo ama loo diido sibooyinkiis iyo tilmaamihii alleh ayuu udhaxeeyaa wa bayna aljabr addoonka in la yidhaahdo waa qasban yahay waalqadri iyo qadarkii oo yacni in la yidhaahdo isaga ayaa wax walba uu samaynayo oo abuuranaya ayuu udhaxeeyaa wa bayna alamn ka aamin noqosho laga aamin noqdo ilaahay makrigiisa waliyaasi iyo quusasho ayuu udhaxeeyaa waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala ilaahay diintiisa dhulka ugu diina eelu ardigu ay markaa ilaahay ku caabudayaan ay uga diin dhiganayaan diinta samada ahlu samaaguna ay alla uga diin dhiganayaan ay ku caabudayaani waa mid keli ah waana diinta islaamnimada oo ah ilaahay in loo hoggaansamo keliyerid loogu hoggaansamo daaco loogu hoggaansamo shirki iyo cid lagu lamaaneeyo laga fakado laga baxo kaas weeye islaamnimadaasoo ah ilaahay kelidii in la caabudoon cid lagu lamaanaynin waa diinta ay malaa'igtu samada ay alla ugaga diin dhiganayso jin iyo insina dhulka ilaahay ay ugaga diin dhiganayaan waana diintii rususha laga soo bilaabo kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyo nebiyullaahi moxameda waxa weeye diintoodii min kii horreeyey ilaa kii u dambeeyey diintoodu islaamnimo ayay ahayd sidaa alla leeyahay ina diina cinda allahi alislaam diin alla ka raali yahay alla agtiisa waa islaamnimada waxaa kaloo aayad kale aanu sheekhu inoo soo qaadan ilahay ku uhi waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka dalba diin aan islaamnimada ahayn falan yuqbala minhu laga aqbali mayo wa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana kuwa khasaaray ayuu ka mid noqonayaa waxaa kaloo ilahay hi waraditu lakum lislaama diina alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinii wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina waa idiin dhammaystiray waraditu lakum alislaama diina islaamnimadana diin ahaan ayaan idinka raali noqday marka sida aan sheegnay islaamnimadu ku gaar ma aha un diinta nabiyullaahi moxamed ee kuwii hore iyo kuwii dambe diintoodu waxay ahayd islaamnimo iyo ilaahay in loo hoggaansamo isaga keligii la caabudo yaa ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa rusulay waxa wanaagsanna cuna camal wanaagsanna sameeya innii bimaa tacmaluuna calayhim anigu waxaa qabanaysaan waa ogi waina haadihi ummatukum ummatan waaxidata walaa rabbikum fattaquun tanna waa diindiini oo waa diin midaana rabbigiin baan ahaye iga cabsada xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxu uhi anaa ugu mudan dadka ciise bnu maryam adduunye aakhiraba ambiyaduna waxay ka dhigan yihiin buu yidhi walaalo xagga aabbo ikhwat licallaatin ummahaatum shata wa diinuhum waaxid ambiyadu waxay ka dhigan yihiin walaalo kala hooye ah oo isku aabba ah oo hooyooyinkoodna yani midba midu hooye tahay diintooduna mid tahay macnaha asalkooda iyo waxay ku baaqayaan waa mid laakiin furuucdan iyo masaa'ilka yaryare casriyada iyo xilliyada la kala socda ayuunbay ku kala duwanaayeen markaa nabiyullaahi nuux oo ugu horreeyey cibaadada ilaahay keligii in la caabudo ayuu ku baaqayey anlaa tacbuduu ila allahi alla mooye cid kale waa inaydaan caabudin an icbudu llaha wattaquuhu an icbudu allaha wattaquuhu waatiicuun ilaahay caabuda ka cabsa ee ateeca wa umirtu an akuuna min almuslimiin waxaa la faray inaan muslimiinta ka mid noqdo buu lahaa nabiyullahi ibraahim iyo yacquub ibraahim muxuu ilaha yidhi id qaala lahu rabbu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin ayaan u hogaansamay wawasaa biha ibraahimu banihi wayacquubu nabiyullahi ibraahim islaamnimada waa u dardaarmay wiilashiisa yacquubna waa u dardaarmay yaa baniya ina allaha safaa lakum addiina ilaahay diintanuu idiin doortay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiina mooye ha dhimanina tawafanii musliman ayuu nabiyullaahi muuse wuxuu lahaa yaa qowmi in kuntum aamantu bilahi facalayhi tawakalu in kuntum muslimiin haddaad muslimiin tihiin nimankii saxaarada ahaa ee nabiyullaahi muuse xilligiisii islaam rabbanaa afriq calayna sabra watawafana muslimiin annagoo ku hoggaansan ilaahay ou noobso xawaaridii nabiyullaahi ciise atbaacdiisa ahayd aamanaa washhad biannana muslimuun waa rumaynay kana marago inaan hoggaansanno oon muslimiin nahay idan islaamku waa diinta ilaahay laakiin waxaa laga maarmaanahun in la ogaado intii ilaahay nabiyullaahi moxamed soo saaray islaamnimadu wuxuu la yimi unbay noqotay cidda aan shareecada nabiyullaahi moxamed rumaynineen isaga raacinin islaamnimadii waxba kagama sugna walow diimihii hore haba u nisbo sheeganayo oo yahuud iyo nasaara haba u nisbo sheegtaan marka ambiyadii towraad iyo injiil muslimiin maaha mar hadday nebiyullaahi moxamed raaci waayeen oy rumayn waayeen sidaa daraaddeed baa nebi moxamed wuxu uhi xadiidka saxiixa waaladii nafsu moxamedin biyadihi ilaaha nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee laa yasmacu bi axadu min hadihi lumma imaqli maayo mid ummadda ka mid yuhuudi walaa nasraani mid ila yuhuud iyo nasraani ummatu dacwahay ka mid yihiin yuhuud iyo nasraani toona in maqli maayo uma yamuutu dabeetana dhiman maayo walam yuumin biladii ursiltu bihi isagoo rumaynin kii laygu soo diray ilaa kaana min asxaabi annaar asxaabu naarka ayuu ka mid noqonayaa marka yuhuud iyo nasaara idinkayna maanta diin saxiixa bay ku sugan yihin waa gaaloobayaa maxaa yeelay ilaahay baa inoogu sifeeyey inay markaas gaaloobeen inay xaqii diideen inay ilaahay kitaabkiisii taxriifiyeen inay diintiisii ku ciyaareen ilaahay baa inooga warramay haddaba islaamnimada noocaasahi ee ambiyada oo dhami yacni diinta u ahayd xagga usuusha iyo xagga tawxiidka xagga sharciyada nebi walba wixii qoomkiisa iyo masaalixdooda yacni u subabayey ayaa loo jidaynaye diinta islaamnimada ee ilaahay inoo jideeye waxa uu leeyahay wahuwa bayna alguluwi waaltaqsiir xagga cibaadada waa diin dhexdhexaada waa diin guluwi iyo ka badbadin iyo kadheeraansho aan shaqo ku lahayn ka gaabin iyo wixii markaas looga baahnaa in laga gaabiyana u dhaxaysa weeye marka guluwiga waxaa la yidhaha xadka oo la dhaafo taqsiirna waxaa la yidhaha wixii ay waajibkahayd inaad la timaadood ka gaabiso ayaa la yidhaahdaa waana meelaha shaydaanku bini aadmiga ka soo galo oo imaa guluwi buu ku xambaaraayo inuu xadgudub sameeyo diinta ilaahay bidco iyo waxaan markaa la farin inuu la yimaado ama taqsiir iyo gabadhfal buu ku xambaarayo inuu waajibaadkii ka tago ama wixii xaaraanta ah sameeyo markaa guluwigaas oo ziyaado iyo tashadud iyo markaa kabadbadina iyo taqsiir iyo gabadhfal oo markaa kagoyd iyo kagaabina ayuu u dhexeeya diinta islaamku waa diin dhexdhexaada wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ummad wasada ayaa ilaahay ummadda ka yeelay diinteeduna wasadka ay tahay markaa tashadud iyo taxallul iyo kabixid midnaba male ilaahay aanu kitaabku laa taqlu fii diinikum hayra alxaq u lahaa halaka almutanaticuun kuwa markaa wax walba ay cagudaaru ka gaadheen waa halaagsameen saddexdiin xadiidka imaam muslim warinaya saddexdii nin ee guriga nebiga yimi ee yidhi muxuu qabtaa ee layidhi ehelkiisu u shaqeeya markay salaadu gaadhana wuxuu tagaa masaajidka waxay yidhahdeen halkaynu inagu nebi maxamed ka joognaa dembigiisii hore iyo kiisii dambaba ilaahay baa dhaafay ee mid yidhi anigu waan soomaya weliga afuri maayo kii kale yidhi anigu weligayba waa habeen oo dhan waa taagnaanaya seexan maayo kii kale yidhi anigu weligayba hilib cuni maayo mid yidhi anigu dumarkiiaan ka dheeraanaya uma dhowaan maayo nebi maxamed markuu hadalkii maqlay wuxu uhi war anugkaydi ku cabsida badan baane waa soomaa maalmo qaar waa afuraa habeenkii xilli waa tugadaa xillina waa seexdaa dumar kale waa guursaa hilibka waa cunaa sunnahayga ka nacaa aniga iga mid maaha marka diinulislaam waxa u dhexeeya waxa weeye bayna alguluwi ghuluwiga iyo markaas xadgudubka in la sameeyo oo masaa-isha diiniga oo dhan ghuluwigu waa galaa xagga ictiqaadka iyo xagga camalkaba iyo taqsiir iyo ka gaabin wixii markaa waajibka ifraad iyo tafriid mararka qaarkoodna waa la yidhaahdaa ifraadna waa ka badbaday tafri ifraadkuna waa ka tafriidkuna waa ka go-id labadaas ayuu udhexeeyaa sidaas daraaddeed baa yani jidka toosan hayr lmaqduubi calayhim wala daaliin waa kuwa lumay iyo kuwa loo cadhooday oo yahuud iyo nasaaro ah ayuu markaa jidkii udhexeeyaa bayna alqulubi wataksiir wa bayna tashbiihi wa tactiil xagga sifooyinkana wuxuu udhaxeeyaa tashbiih iyo tactiil horta waa cadfu khaasin calaa caam khaas baa caam lagu cadfay maxaa yeelay tashbiih iyo tacdiil waxay soo gelayaan quluwiga iyo taqsiirkaasay soo gelayaan markaa tashbiih ilaahay khalqigiisii lagu shabaho iyo tacdiil ilaahay laga cadilay sifooyinkiisi iyo tilmaamihiisii ayuu udhaxeeyaa markaa tashbiihu waxa weeye in lagu shabaho ilaahay khalqigiisa in lagu shabaho oo sifooyinka iyo tilmaamaha ilaahay uu leeyahay lagala mid dhigo kuwa khalqiga ee makhluuqu leeyihiin markaa tashbiihaasi waa quluwun iyo xadgudub ilaahay sifooyinkiisa sugiddoodii lagu xadgudbay oo yacni haddii maqal ilaahay loo sheego wuxuu leeyahay maqalka ilaahay waa maqalkeenna oo kale aragga ilaahay waa araggeenna oo kale gacanta ilaahay waa gacanteenna oo kale marka alle ayuu khalqigiisii ku shabahayaa sifooyinkiisiina sifooyinkii khalqiga ayuu ku shabahayaa idan waa quluwi xaggaa lagu sameeyey isbaatka ah waxaa ka hor jeedaa tactiil oo ilaahay sifooyinkiisa markaa loo diido oo la yidhaahdo haddii aynu ilaahay sifooyinkan u sugno oynu maqal u sugno oynu arag u sugno oynu gacan u sugno oynu imaatin u sugno macnaha wuxuu u ekaanayaa khalqigii si aanay taasi u dhicin aynu ilaahay uga nasahno inu uga dheerayno inuu khalqigiishiba aan ilaahna waxaaba ma laha markaa tashbiih iyo tacdiil way iska hor jeedaan madhabkii xaqa ahaa ee ahlusunna waljamaacana waa u dhexeeya waa in loo sugay ilaahay wuxuu nafdiisa u sugay wixii uu rasuulkiisu u sugay asmaa iyo sifaad ahayd inaan la cadilin oo la nafiyin inaan axad khalqigiisana lagu shabihin in la yidhaha ilaahay magacyaashiisa iyo sifooyinkiisu isaga ayay u cunamaan magacyadan iyo asmaadani bashar kaba ha lahaadee laakiin haddana way iskhilaafsan yihiin sidaa ilaahay daatadiisa iyo daatada makhluuqa isu khilaafsan yihiin iyo sifooyinkiisa iyo asmaadiisa iyo asmaada khalqiga iyo sifaadkoodana isu khilaafsan yihiin waxaana yani ashalu an laysa ka mili shayun ilaahay isagoo kale waxna maahay wahuwa samiicu lbasiir marka laysa ka mili shayun mushabihada nimanka ilahay khalqigiisa ku shabahaya ayaa lagu radinaya wahuwa samiicu lbasiirna nimankaa mucailada ah ee ilaahay sifooyinkiisa cadilaya ayaa lagu radinaya idan markaa tashbiih iyo tacdiil labaduba waa quluwi iyo taqsiir ayaa ku jira tashbiiha ilahay khalqiisa lagu shabahaya isbaatkii ilahay loo sugayay sifooyinkiisa ayay quluwiya xadgudub ku sameeyeen tansiihi iyo ilahay nasihiddii laga nasihi laha wixii xun iyo mushaabahat lkhalqina waa ku gabadh faleen tacdiilkuna waa guluwi iyo xadgudub lagu sameeye xaggii tansiihi ilaahay laga nasaayey khalqiga shabitaankiisa iyo yani wixii xumaa waa taqsiir xagga isbaatka ah waxaa kaluu sheekhu yidhi wa bayna aljabri waalqadr diinta islaamnimadu wuxuu udhexeeyaa jabriye nimanka la yidhaahdo iyo qadariye qolada la yidhaahdo ayaguna waa laba qulaadahoo kale oo ayaguna iska soo hor jeeda marka laga hadlayo afcaasha addoommada marka laga hadlayo ayay ayaguna labadana iska soo hor jeedaan oo jabrigu waxa weeye waa nimanka jahmiyada ilayo ciddii waafaqday ayaa qabtee waxa weeye addoonku waa majbuur waa dirqiyan yahay waxaanu samaynayo mashiico iyo doonidla-aad buu ku tasarufaya ikhtiyaar iyo awood ma leh waa baalkaa yaree dabayshu ay lulayso oo kale waa kaa markaa raacshad iyo gariiru ku dhacay gariirkiisa oo kale waa dhirta weecweecashadeedaas oo kale ayay odhanayaan marka addoonkii waxay ka qaadayaan ikhtiyaarka ikhtiyaar male bay odhanayaan afcaashiisuna waa majbuur caleyha waa salaadiisa iyo soomkiisa iyo acmaasha wax ikhtiyaar uu leeyahay ma jiro waana madhab baatilaho aad arkayso ka waxaa la yidhaha jabri baa la yidhaahdaa qolada kuda jabriya la yidhaahdaa midna waa qadaro qadaro waa qadariya la yidhaahdaa waa qolada iyaduna ilaahay qadarkiisa diidanee ikhtiyaarka addoonka sugaya oo waxay ka dhigayaan addoonku inuu isagu afcaashiisa iyo wuxuu samaynayo la keliyoobayo waxay iraado ilahay iyo mashiicadiisay ka saarayaan addoonku iraado iyo doonid mustaqila buu leeyahy ficilka nafdiisa isagaa abuuraya ilaahay wax tasarrufa uu ku leeyahay ma jirto ayay odhanayaan waxay markaa anfinayaan waana muctasilada qadariyada ahina markaa waa soo gashaa tan waxaanay diidayaan ilaahay mashiicadiisa caamka doonidiisa caamka abuurkiisa caamkaa afcaasha addoommadan waxay ka saarayaan ilaahay inuu abuuray oy ku dhacayso mashiicadiisa iyo qudradiisa markaa jabriya waxay ka saarayaan addoonay ka siibayaan awooddiisii iyo doonitaankiisii qadariyaduna waxay leeyihiin isaga ayaa ficilkiisa abuuranaya ilaahay wuxuu shaqo ku leeyahayna ma jiro idan jabriyadu waa guluwi xagga qadarka sugiddiisa iyo ilaahay markaa samayntiisii ayay markaa guluwi ku sameeyeen ficilkii addoonka iyo wuxuu samaynayo doorashadiisiina way ku gabood faleen oo addoonkii qudradiyi mashaadiba waa ka qaaday qadariyaduna waxay guluwi ku sameeyeen addoonka yacni wuxuu samaynayo samayntiisii oo isagaa ficilkii nafdiisa abuuraya bay leehay ilaahay rabbinimadiisiina sugiddeediina meesha ayay markaa taqsiir bay ku sameeyeenoo ilaahay mashiicadiisii awooddiisii iyo abuurkiisii oo afcaasha addoommada abuuray ayay markaa ka saareen ilaahay abuurkiisii marka afcaasha addoommada o dhan bay leeyihin wax la ilaaliyo xarakadiyo dhammaanteed ama mid wanaagsan haatee ama mid xun haatee ilaahay mashiicadiisa iyo abuurkiisa ayay ka saarayaan horaanaynu usoo marnay madhabka ahlusunna waljamaca halkan horaynu usoo sheegnay waxay qabaan addoonku inuu ikhtiyaar iyo doonid leeyahay waxaan doonidiisa ayuu ku samaynaya laakiin ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa kama baxayo afcaashiisa ilaahay baa abuuray waana ficiliya kasabuu isagu samaynayo isagaa macaasida samaynaya isagaa daacooyinka samaynaya laakiin ilaahay baa qadaray sidaa daraaddeed baa dembiyaalkiisana lagu ciqaabaya daacaadkiisana looga abaalinaya haddii uu ikhtiyaar la-aan samayn lahaa dee sawaabiyo ciqaab midnaba ma heleen qofka waalan iyo ka yar iyo qofka la qasbay aan ikhtiyaarka lahayn iyo dee abaalmarin iyo ciqaabtoona ma muto oo arrinkaa kuma muto marka wuxuu udhexeeya halkaana bayna aljabri waalqadri wa bayna alamni waalya'si dhinacna wuxuu uga dhexeeyaa amni iyo ya'si ayuu uga dhexeeyaa amni ilaahay makrigiisa iyo wuxuu samayn doono laga aamin noqdo iyaas iyo quusasho ilaahay naxariistiisa laga quusto ayuu u dhaxeeyaa waa baabu lwacdi waalwaciid amniga ya'si ayuu u dhaxeeyaa halka horena afcaalu lcibaad bay ahayd halka horena ilaahay sifooyinkiisay ahayd halka horena xagga cibaadada ayay ahayd ilaahay baana addoommadiisa iyo awliyadiisa cabsi iyo rajo ku sifeeyey inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat waxay khayraadka kuwa u degdega wayadcuunana ragaban warahaban waxay kuwanaa barya amana caabudo jacayl iyo cabsi darteed wakanu lana khaashiciin ulaika yabtaquuna ulaika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmata wayakhaafuna cadaaba inay naxariistiisa rajaynayaan cadaabkiisa ka baqanayaan baa ilahay tilmaamay yadcuuna rabbahu khawfan wa tamacan wamima razaqnahum yunfiquun amniga ilaahay amni amarkiisa laga aamin noqdo iyo quusta laga quusta ilahay naxariistooda dembiyaalka waaweyn bay ka mid tahay waman yaqnadu min raxmati rabbi yaa ka quusanaya ila daaluuna kuwa lumay mooyaane innahu laa yayasu min rawxi illahi ila alqawmu alkaafiruun qolo gaaloon baa ka quusatay ilaahay naxariistiisa afa aaminuu makr allahi falaa yaamanu makr allahi ila alqawmu alkhaasiruun ilahay wuxuu yeeli doonay makrigiisa cid khasaartay ayuunbaa markaa ka aamin noqota sidaa daraaddeed baa markaas nabiyullaahi ibraahim abulambiya wajanubni wa baniya nacbud alasnaam ilaahay o aniga wiilashaydaba iga dheeree inaan caabudno sanamyaalka nabiyullahi ibraahim baa sidaa uga digtoon marka ummadda haddii lagala hadlo shirkiga iyo gaalnimada haddii lagala hadlo yani dadkani waa dad islaam oo ku dhici mayso shaqo kumale maxaa ka wada wadaan wadaado la odhan maayo nabiyullahi ibraahim ayaana ilaahay oo aniga iyo wiilashaydaba sanamya inaan caabudno naga dheeree marka qof nafdiisa u aamin noqonayaa ma jiro waa inu markaa qofku rajaha iyo qoofka dhexdoodana ahaadaa ayaa la doonayaa oo inta uu markaa qofku nool yahay waa inuu labadaa markaas u dhexeeyaa haddaba qofka waxaa looga baahan yahay asbaabtii naxariistana inuu sameeyo toobadda iyo ilaahay u hoggaansankeeda si uu naxariista ilaahay u helo ilahay naxariistiisu waa u dhowday idinka saafala labadan madhabna waxay ku kala salleeyihiin amniga iyo iyaasku madhabulmurji'a nimanka murji'a la yidhaha inu soo marnay ayagu qabaa inaan iimaan mar hadduu qofku leeyay macsiya waxba yeelaynin mar hadduu qofku qalbiga ka rumeeyo macsiya inaanay waxba yeelaynin ilahay magrigiisa ay ka aamin noqdeen ee odhanaya acmaashu iimaanka kama mid aha jannada ayuu gelaya weligii waxbaba yuu samayninbe waana ka ay suufiyada iyo qaateene markaa diinta in badan lagaga baxay maxnaa qofku waxa ley maadaama aan jannada gelaya dee maxaan camal ku baraya waxaan doonaa iska samaynayaa ya-siguna waa yacni madhaba qoladan waciidiyada khawaarijta la yidhaaha ee dembiyaalka markaa ku gaalaysiiya yacni dula shirki haddaa ku gaalaysiiya ee in waciidkaa lagu fulin yani ay arkayo in lagu fuliyo uu ku fulayo dadka cusaada marka islaamnimadu taas ayay udhaxaysaay oo qowlka xaq ahi waxa weeye waa kuwa dhexdhexaysa amniga iyo rajaa khoofka iyo qunuudka amniga iyo yacni quusashada udhexeeya weeye waxaana yidhahdeen cabsida iyo rajaagu qofka waa inay labadaa baal ee shimbirta ama labadaa baal ee markaa diyaaradoo kale saa waa inay u sinaadaan haddii u midkood dhinmo yacni qofkii waa halaagsamaya marka wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala wa diin ullahi ilaahay diintiisa fi lardi dhulka ugu diina wasamaa iyo samadaba waaxidun mid weeye wahuwa diin lislaami diinta islaamnimada weeye qaala lahu tacala ilahi wuxu uhi ina diina diin ilaahay ka raaliyay cinda allahi laysa alislaamu islaamnimo weeye wa qaala tacala ilahi wuxu uhi waraditu lakum alislaama diina islaamnimadii diin ahaan baan idinka raali noqday wa huwa diinta islaamku bayna alguluwi xadgudub iyo kabadin iyo wataqsiiri ka gaabin iyo gabadhfal buu udhexeeya xagga cibaadada marka laga eego camalka ictiqaadkaba wa bayna tashbiihi xagga sifaadka iyo asmaada ilaahayna wuxuu udhexeeya shabahid ilahay khalqigiisa lagu shabahayo wa tacdiili ilaahay oo laga cadiyo sifooyinkiisa loo diido xagga afcaasha addoommadana wa bayna aljabri waalqadari ayuu udhexeeya kuwa jabriyada la yidhaahda ee addoonku uhi waa dirqeeye iyo kuwa qadarka aaminsan yacni qadariyada la yidhaahdo ee le ilaahay shaqo kuma leh addoonku isaga ayaa afcaashiisiiy wuxuu samaynayo abuuranayo ilaahay shaqo kuma leh wa bayna alamni quusiyo bayna alamni ka aamin noqosho ilahay magriisa laga amno waliyaasi quus ayuu udhexeeya fa haadaa buu ihi haddaba sheekhu kani diinuna waictiqaaduna diintayada iyo ictiqaadkayaga weeye daahiran kor iyo wa baatinan hoosba wa naxnu anagu bura'aau ama bara-un beri baan ilallahi ilaahay uganay min kulli man khaalafa mid kastoo khilaafay alladii ka dakarnaahu aan soo sheegnay wa bayannaahu aan caddaynay wanas'alu allaha tacaala ilahay waxaan weydiisanaa an yuhbitana cala aliimaani iimaanka inuu nagu sugo wayaktima lanaa bihi nagula khatimo wayacsimanaa uu naga ilaaliyo min alahwaa'i hawooyinka almukhtalifati ee iskhilaafsan waalaaraa'i almutabariqati iyo aaraada kala tagsan waalmadaahib alradiya iyo madaahibta faasidka mila almushabiha qolada mushabihada la yidhaha oo kale wlmuctazila qolada muctazilada la yidhaha wljahmiyati qolada jahmiya la yidhaha wljabriyati qolada jabriya wlqadariya wagayrihim iyo kuwa kayrkooda min aladiina kuwii kamida khaalafu sunnata waljamaca sunaya jamaacada khilaafay wa xaalafu dalaala dalaalada iyo baadidana la noqday gaashaanbuurta wa naxnu anagu minhu iyaga baraa-un baanu kanay wahum cindanaa agtayada dulaalun kuwa luunsan weeye wa ardiya-u kuwo markaa faasidiin ahoo khasaaray oo halaagsamaya weeye wabillaahi ilaahay bay alcismatu dhowridiyo watawfiiqu waafajanna ay ahaatay sheekhu kitaabkii waa gebagabaynayaa wixii uu hore inoogu soo sugay bilowgii ayuu inoogu gebagabeeyey waa kii ina soo yidna qul fii tawxiidillahi muctaqidiina bitawfiiqi illahi in allaha waaxidu laa shariika lahu halkaasuu inooga soo bilaabay iminkana wuxuu idhi kaa halkaa laga soo bilaabo iminka wixii aan soo wadnay waa diintayadii waa ictiqaadkayagii iyo waxaan rumaysnayn waa kaas buuri diintayadii iyo ictiqaadkayagii waa ka aan soo qariday ee aanu soo sugnay weeye kaan ilaahay uga diin dhiganayno isagaan ugu khuduucayna isagaan ku caabudaynaa kaa weeye dhaahiran wa baatinan macnaha carabka waa ka qiranaynaa afcaasha waa kaga rumaynaynaa qalbiyada waa ka ictiqaadinaynaa waayo iimaanka iyo diintu waxay anfacdaa markay daahirkaiyo baatilku iswaafaqaan haddii kale munaafiq buu noqonaya qofku diinta islaamku xagga baatinka iyo hoose waa ku tacalluqdaayo ictiqaadka camalka iyo ictiqaadka camalkaba waa ku tacalluqdaa oo ictiqaadku waa rumaynta iyo yaqiinta camalkii waa cabsidii iyo rajadii iyo talasaadashadii iyo jacaylkii iyo cadhadii jawaarixda iyo xubnahana waa ku tacalluqday carabkii baa laga qiranaya jawaarixdii iyo xubnihii baa laga samaynaya wixii lagu faray wixii lagu deela aad kaga dheeraaysa marka haadaa diinuna wa ictiqaaduna daahiran wa baatinan saas uu leeyahy waxaa kaluu sheekhu uhi wanaxnu bura'a annagu beri baan ka nahay shaqo kuma lihin waxba nama dhex yaalan ilallahi baan uga barray min kulli man khaalafa aladii dakarnaahu wabayinaahu cidaa layaaliya ciddii khilaafda waxaan soo sheegneen soo caddaynay ee yacni salafgii ummaddan yani iyo culimadeedii waxay qabeen ciddii khilaafda anna waa ka bari noqonayna waa ka fogaanayna waa ka dheeraanaynaa waayo waxa aan soo sheegnay kitaabka ilahi sunnii rasuulka iyo culimadii markaas yani diinta la soo gaaristay madhabkoodii weeye waxaa kaloo sheekhu yidhi waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu nagu sugo iimaanka inuu nooguna khatimo acmaashiila iimaan waayo innama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha waxaa lagugu khatimaa ayuunbay noqotaa horaynu usoo marnay waa arrin muhima yacni inuu ilaahay islaamnimadii iyo iimaanka ictiqaada xaqaa kugu sugo addoonkuna waa u baahan yahy ya ayuha aladiina aamanu ittaqullaha xaqa tuqaati ilahay ka cabsada cabsidiisa dhabta walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun idinkoo hoggaansan mayo ha dhimanina tawafanii musliman wa tawafanaa muslimiin bay ambiyadu lahaayeen nebi maxamed yaa muqalib alquluubi habit qalbi calaa diini ilahay ku sug marka wuxuu qofku u baahan yahay inuu wayacsimanaa min alahwaayi almukhtalifa waxaan weliba ilaahay weydiisay inuu naga ilaaliyo hawooyinka hawo waa maxay hawo waxa weeye waa wax allayaaliyo waxaa yacni bini aadmigu iska doonayo waxa markaas dadku ay ku lumeen waxa la yaaliyo wixii xaqa iyo kitaabka iyo sunnaha iyo caqiidadaha ka soo haray waa hawo dad dadka waxa lumiyana waa hawada waman adalu miman itabaca hawaahu bikayri huda min allah yaa ka baadinimo badan qofka hawadii iska raacay hanuun ilahay xaggiisa ka yimaad idoon u jirin afara'ayta man itakhada ilaahu hawaa wa adalahu llahu calaa cilm ka waran ka hawadiisa ilaahiisa ka dhigtay ilaahay u lumiyey waa ta markaa xaqa iyo rususha laga hor yimi afa kulamaa jaakum rasuulun bima laa tahwa anfusukum anfusakum istakbartum fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluun waxay markaa rusushu markay idin yimaadaan ee waxay idin doonay idinla yimaadaan yacni waa iskibrinayseeno waa kooxna waa beeninayseen kooxna waa laynayseen marka ilaahay markaa jidka toosan waxaan weydiisay inay nagu sugo ahwaada iskhilaafsan iyo hawooyinka iyo waxa markaa dadku ay iyagu doonayaan hawadoodu ay tahay walaaraa'i almutabariqa iyo aaraada kala tagsan walmadaahib alradiya iyo madaahibta faasidka ah ee liidata ee xun ayaan ilaahay ka magan gelaynaa markaa qofkii ilaahay uu waafajiyo isagu manhajka xaqa iyo jidkaa toosanee ilaahay kuwaana uu ka badbaadiya ilaahay inuu markaa weydiisto yacni sugidda markaa ilaahayna ugu mahadnaqo ayaa wanaagsan haddaba wuxuu sheekhu uu leeyahay kuwaanena ilaahay ou naga ilaali kuwaa khilaafay waxa aan soo sheegnayn ka beri noqonaynaa ayuu markaa tusaalayaal inooga soo qaatay arrintaa in la fahmaano runtii waa arrin muhiima waayo yacni cidda ay culimmada selafku ka digayeen ama mubtadicada ay sheegeen ama cidday caayaan ama cidda in laga dheeraado oo la colaadiyo waa cidda ahlusunna waljamaaca ku khilaaftay masaa'ilkaa waaweyn waxa weeye waa mushabbihada waa muctasilada waa jahmiyada waa jabriyada waa qadariyada waxa weeye murji'ada iyo rawaafida maanta yacni dadka quluwiga ku sameeyey xagga tabdiica walaalkoodii marka wax allayaaliya waxay isku waafaqsaneen isku kitaabka dhigayeen ayuu marka wax allayaaliya wixii ay culamaau salaf markaa ay ku sheegeen mubtadicada ayuu dusha ka saaraya balkii ardaygii wax wada dhiganayeenba hadday masale yar isku qabtaan wax alla wixii waabilan yani waxaa saarayeen waana hadalkii salafkii hadalkii culimada meel aanu lahayn iyo cid aanu lahayn loo isticmaalayo culimadu ciday ka hadlayaan in mubtadacaday sheegayaan iyo ciday naqdinayaan waa nimankanuu sheekhuba inoo sheegayo weye ee usuusha waaweyn ku khilaafay ahlusunna waljamaca ee walaalkaaga isku deriska dhigaysaane masaa'il yaroon macnulahay isku qabateen maaha marka wuxuu leeyahay sheekhu madaahibta markaas ilaahay aan wedisan inu ahwaada mukhtalifada iyo aaraada mutafariqada iyo madaahibta radiyada faasidkaah waa almushabbiha kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabahay iyo walmuctazila qolada muctazila la yidhaha muctazila horeynu dhowr jeer usoo sheegnay yani waa sidiid iyo waa kusoo sheegnay wasil ibnu cataa alghazaal nin la yidhaahdo ayaa loo tiiriyaa sababta loogu magacaabaynaa waxaa la yidhi isaga oo majlis uu leeyahay xasan albisriy fadhiya ayaa xasan albisriy waxaa la weydiiyey dembi weyn qofka ku dhaca xukunkiisu muxuu yahay dabeetana xasan albisriyi ayaa ka jawaabay si kitaabkiiyo sunnaha waafaqsan wuxuu uhi waa taxta almashii'a ilaahay doonidiisa ayuu hoos yaallaa dembigaa weyn ku gaaloobi maayo iimaankiisuna waa naaqis dabeetana wasil mucataa ninkaa la yidhaahdabaa booday oo kacay oo wuxuu yidhi maya ninkaasi gaalna maaha muslimna maaha huwa fii manzila bayna manzilatayn laba manzilo dhexdood ayuu yaallaayo gaalnimadiina waa ka islaamnimadiina waa ka soo baxay gaalnimadiina ma gaadhay meel dhexuu taagan yahay waa waxyaalaha markaas ay rumaysan yihiin nimanka muctasilada la yidhaahdaa kuwaas markaa qola weeyaan muctasilada la yidhaahdo ee madaahibtoodana markaa taasi ay ka mid tahay waxanay qabaan markaa inay waajib tahay waciidka ilaahay uu dadka cawsaada u yaho inuu markaa ku dhacayo inay waajib tahay oo ciddii markaa shay dembiyaalo ku dhimata inaan markaas ilaahay cafinaynin oonu ka dhaafaynin markaa waxayna yidhi walmuctasilati waljahmiyati iyo qolada jahmiyada la yidhaahdo qolada jahmiyada la yidhaahdaana waxaa loo nisbeeyo imaamu ajahmi ibnu safwaan nin la yidhaahdo ayaguna arrimo waaweyn oo bidcooyin waaweyn bay ku dhaceen horta qoladan muctasilada la yidhaahdaa ilaahay sifooyinkiisa waa diidaan asmaada ilaahayna waa sugaan qur-aanku inuu makhluuq yahay ayay qabaan addoonku inuu afcaasha nafsi abuuraya ayay qabaan qofkaa markaa dembiga weyn ku dhacayna inuu markaa xukunkiisa iyo mansila bayna mansilatayn buu qabaa usuusha waaweyn bay ku khilaafeen ahlusunna waljamaaca qoladan la yidhaahda jahmiyadana jahmi ibnu safwaan oo isaguna ka qaatay aljacd ibnu dirham ninka la yidhaahdo oo isagana taaluudkii yuhuudiga ahaa oo isaguna kasii qaatay lawad ibnu acsamkii nabiga sixray halkaa madhab isaguna ku salla weeye saddex arrimoodoo waaweyn baanay nimankaasi kulansadeen in asmaa iyo sifaad marka la joogay ilaahay laga caddeeyo loo diido afcaalu alcibaad waalqadar marka la joogana waa jabriya oon in addoonku qaba inuu dirqiyan yahay baabuliimaan marka la joogo waa murji'a yacni iimaanka acmaasha maraa ka saaraya oo qaba iimaanku inuu yahay almacrifa garasho keliya marka alasbaab wasifaad waa diidaan iimaankana macrifay u yaqaanaan qur-aanku in makhluuq yahay bay qabaan ciidamada makhluuqana meesha waa ka saaran iyo awooddiisa waa majbuur bay qabaan marka jahmiya jabriya walqadariya iyo qoladaa qadariyada la yidhaahdo qadariyana hore ayaynu markaa usoo tilmaanay oo waa kuwa qadarka markaa diidaya muctasiladuna markaas waa iswaafaqsan yihin waa kuwa afcaasha addoonka inay iyagu abuurayaan ilaahay abuurkiisa iyo iraadadiisa toona aanay dogaraynin yacni kuwa ku tegay weeye majuus hadi lumma baa la yidhahdaa lianna majuusa ayaa khaaliq khayrka iyo sharka abuura ayay markaas sameeyey qadariyaduna laba khaaliqoo markaas ilaaha iyo addoonka afcaashiisa abuuranaya ayay markaa ku tegeen marka waa in saa loo fahmaa oo culimmada salafku ciday ka hadlaysay ka digtoon tahay waa nimankaa waaweyn ee ku khilaafay ahlu sunna usuushaa waaweyn ku khilaafay walaalkaagan markaa salafiga ahlu sunnaha ee masaladaas ku qabateen dabeetana wax alla waxay culimmadu ka yidhaahdeen aad ku soo aroorinaysa maaha waa gaf aad iyo laxaad weyn wey kaasi marka iyo wakayrihim bu ihi kuwaa kayrkood kuwaa kuwii kayrkood firaqa daallada ah oo miman khalafa sunna waljamaaca kuwa khilaafay sunnaha nebiga iyo jamaacada muslimiinta ee ahlu sunna khilaafay kuwaas weeye waxaalafu dalaala sunnihii iyo jamaacadii khilaafay waxaalafuu la gaashaanbuurabee garab ka dhigtay ee laasimay dalaal iyo baadi kuwaas ayaan markaa ka digtoonahay wa naxnu minhum bura'a annagu kuwaa beri ayaan ka nahay waa ka beri noqonaynaa waa colaadinaynaa waa u cadhoonayna ahlu dalaali waa baatil weeye waa ka haajinaynaa waa u cadhoonayna waa radinaynaa baatilkood waa kuwaana kuwa la sheegaya maaha walaalkaagana dee waxa ku kala duwantihi inaanay jirin wahum cindanaa dulaalun wa ardiya agtayada kuwaasi waxay ka dhigan yihiin kuwo lumay dulaal waa jamcu daalin wa ardiyahu kuwo markaa halaagsamay ama yacni faasidiina weeye wabilaahi alcisma ilaahay ayay markaa ahaatay cuskishadiisa ayay ilaalinaato isaga ayaa wax ilaaliya watawfiiq isaga ayaana waafajinta isaga ayaa leh waxa uhi sheekhu fahaadaakaasi diinunaa diintayadi weeye waictiqaadunaa waxaan rumaysnayn weeye daahiran kor ahani oo baatinan hoos ahaanba wa naxnu anagu bura'aau beri baan ilallahi uga nahay min kulli man mid dhammaantii khaalafa aladii kii khilaafay dakarna waan soo sheegnay oo wabayannaahu aan soo caddaynay wanas'alu llaha tacala ilahay waxaan weydiisanaa an yuhabitanaa inuu nagu sugo cala aliimaani iimaanka inuu nagu sugo wayakhtima lanaa bihi uu iimaanka iyo islaamnimada noogu khatimo wayacsimanaa inuu naga ilaaliyo min alahwaay hawooyinka iyo waxay markaa dadku doonaan almukhtalifati ee iskhilaafsan waalaaraa'i iyo ra'yada iyo waxay dad kala noqoto almutafariqati ee kala tagsan waalmadaahib alradiya iyo madaahibta faasidka ah ee liidata mila almushabbiha qoladaa ilahay khalqigiisa ku shabahdoo kale waalmuctasilati iyo qolada muctasilada layidhah waaljahmiyati iyo qolada jahmiyada layidhah waaljabriyati iyo jabriya walqadariyati iyo qolada qadariya layidhah wagayrihim kuwa qayrkood oo min aladiina kuwii ka haday khaalafu sunna waljamaaca sunnaha iyo jamaacada khilaafay wa xaalafu dalaala baadidana xariifka u noqday markaas iyo saaxiibka la noqday ama laazimay ama gaashaanbuurta la noqday xulafadu waa gaashaanbuurta wa naxnu anagu minhum ayaga xaggooda ayaan baraaunwanaxnu anagu minhum xaggooda baraa-un beri ayaan ka nahay wa hum cindanaa agtaya dulaalun kuwa baadiyooba weeye wa ardiyaa-u kuwa markaa faasidiina weeye wabilaahi alcisma ilaahay ayay dhowridaato ilahay isagaa wax dhowr watawfiiqi waafajiyana halkaasaana sheekhu kitaabkii iyo caqiidadii uu ku dhameeyey ilaahay haynagu sugo hanayna fahansiiyo hanaynagu sugo hanaynagu dilo madaahibta iyo kuwa lumayna ilaahay haynaga badbaadiyo beriya saa dambe insha allahu tacaala